بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقنسيال أمين فإلم بيلبايس الرقدغة حقنا وهذا برام شكرا كورسن وأمين والبيسن كبرتا إذاعات ورسن لمقارنة تنبينبو دقنسيال أمين مدر على قرأي تو تارك دي كيد انت sagaalka bilo tumid lamaadamadu kun iyo tumid sagaalka qodobada shir gadaysan barnaamijka kulanku warsanna uunimadu haddii dheer walibaa ku mid ahaa shirlunku hadal oo arrimaha dastuurka ee federaalka soomaaliya yaa weliba usigeega ku furmay magaalada baydhabo haddaba shirkuumaysaaduha keedi marylandku hadala doona dhugunsiyaalla barnaamijka siinkaaya gudoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maya iyo weliba usiina geega hiray tababar u soo daleeray qaar ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya haddaba muddadiisu dareer meelun ku hadalay dhugunsiyaalla barnaamijkaas inkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna uunimadu haddii leer waliba ku mid ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar mahmuud umar finish ee waliba usashiidika iyo dhismaha jidkiiskiirowga degmooyinka xamar jajaba xamar weyne iyo taasoo kale shangaani xildhibaan maryan cali geedi oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya waana kujeeda deegaanada galmudug iyo waliba iyo korbidaya xaaladda guud ee deegaanada maamulka galmuduga taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimada dhugunsiyaal waliba ku mid ahaa munaasabadda xuska tumiya dihaad ee maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa iyo waliba iyo geega ku dhilay magaalada muqdisho haddaba maylun ku hadalay munaasabaddaas ay mas-uuliyiintii ha ku qayb galanaa iyadoon la dareernin in musuq maasuq weyn ku jara gudaha dalka soomaaliya qodobada aasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna ownimada akhyaraysiinkaaya barnaamijka oo kole baasaare waan sinidara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madaxkuteerta waliba i maamado doone saaxiibkayga maxamuud al cabdulaahi mar kaliyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo norderet aan ku bilaabay qodobkan koraya shirka lunku hadalo u ah arrimaha dastuurka ee federaalka soomaaliya iyo weliba usigeega ku furmay magaalada tanbaydhabo welibana shirkan dhexeeye madaxda ku tireerta dowlad goboleeda dalka oo gaar ahaan wasaaradaha dastuurka ee dowlad goboleeda dalka iyo saasoo kale wasaaradda dastuurka ee dowladda dhexe haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar suweer iyo weliba yaan guureen faahfaahin kubiye muhiimadda kulankun iyo saasoo kala sababtisha intiintir uqabada magaalada baydhabo kureen waliba meelasaya shirko fure wasiir ku-geenka wasaaradda dastuurka ee koonfur galbeed soomaaliya dhaqaalahooda liito itaalkooda liito laakiin wuxuu noqonayaa institution calal aqal haykalkiisii frameworkiisu dhisan yahay meel laga qaadi kara jooga la tababari kara ilan dadkiiaan isbedelin memorigaa yaala weli laakiin mar haddii memorygii memory waa maxay xusuus soo maaha xusuustaa weli meesha taada oo dadkii imaadahay ay ka faa-idi karaan alaqal ay ka faa-idi karaan maxaa meeshan waxay socdeen intay wax yaalaan wasiirku marka aaday howshiisa ugu fududahoo waxay ugu fududdahay inuu la yimaado initiatifkiisii iyo dardarkiisii waxaasi uu wax ku dara dadkaasna uu motivate gareeya si ay halkaasi ay joogeen ugu sarakaci lahaayeen ay u gaari lahaayeen meel aad aad u wanaagsan ama ka fiican meeshaas wasiirka marka roolkiisa intaasuu noqonaya sida agaasimo bay agaasimo gudbayac u tabaacay runtii waa kelmad aada iyo aada muhiim u fiican dad qaarkood agaasimayaasha guud waxay haystaan keliya inuu agaasime ay maamul ku egyahay keliya laakiin agaasimaha guud literally waa technical advisor to the minister wasiirku wuxuu u yahay la tali u yahay wuxuuna u dhexeeyaa ama isku tolaa siyaasadda iyo farsamada wuxuu isku xiraa dadka agaasimaha guud ka hooseeya oo dhan agaasimo waaxyada la taliyayaasha shaqaalaha guud ahaan ilaa iyo qof mataqaanaaye gabadha shaaha karisaa ama adeega hoose i sameeya ilaa iyo waardiyaha iyo wasiir ku-xigeenkii wasiirku isku xiray waa ninka loo baahan yahay inuu u report gareeyo advicena siiyo amaradii iyaga ay soo dejiyaan ama ay mataqaana instructionka ay siiyaan in agaasimaha guud uu u tarjumi karo wax oo la fulin karo adasentime usii daadajiyo shaqaalihii kale oo ay ugu sareeyaan iyaguna agaasimayaasha waxyada agaasimayaasha waxyadana inay usii daadajiyaan shaqaalihii ka shaqeynayay waaxdaas iyo la taliyayaasha loo baahnaa inay arrintaasi ay xaqiijiyaan si himiladii iyo instructionskii wasiirka bixiyay loo xaqiijiyo loo gaaro basically wasiirka isagana wuxuu fulinayaa muxuu ahaad wajihaadka instructionska ka yimaada dhinaca ra-iisul wasaaraha in fact wasaarada wuxuu fulinayaa visionka madaxweynaha taasaa lagu gaaraya marka yoolka u sareeya ee kaasi thats why structureka hadda aan u samaysanahay uu qaabkaas yahayba xitaa qaab qaab dhismeedka hadda innaga dow- dowliga iska dhaaf xitaa qaab dhismeedka innaga iyo aan ku ku wada shaqeyno maxaa la dhahaaye een, eh, een, een, een, gaalada kuwa waxay kasoo bilaabatay marka koowaad annaga iyo xukuumad ahaan aan isku afgarano maxaynu u baahannahay ina- inaan xaqiijisana madaxweynuhu infact ma usoo gudbaya details laakiin waxay iyaga iyo dad kale ka wada hadlayaan waa maxay tiirarka ugu waaweyn ee uu hiigsanaya ama uu rabo eh, madaxweynaha ka rabka afar sano uja inuu xaqiijiyo kow laba saddex afar waaweyn oo ama shan oo waxyaalo waaweyna laga hadlaya in dastuurka masalan ama nidaamka federaalka iyo dastuurka electionska in la dhamaystiro saas one person one vote in la gaaro waa milestone aad iyo aad u weyn dastuurkii la- waa milestone weyn in nidaamkii federaalka iyo kulli reconciliation processkii la dhameeyo waa milestone weyn Een, ah, marka noocyadaas oo kale ay sameynayaan marka wuxuu kasoo bilowday waxa loo yaqaano mutual accountability framework inay samaystaan iskula xisaabtamaan idinkana waxaana lidinka rabaa dowladda federaalkana afartan sano muddadan uu joogo madaxweynuhu waxaasaan ka rabnaa inay fuliyaan that's meesha ay ka timid map mutual accountability framework so mutual accountability frameworkaas si loo xaqiijiyo mar walba waxaa lagu sameeyaa dib u eegis revision baa lagu sameynayaa shir oo loogu magac daray somalia partnership forum s p f oo lixdii biloodba mar dhaca sida qorshuhu uu yahay oo la- haykalka loo sameeyey ayaa loogu talagalay in la fiiriyo waxyaalaha labada dhinac ay ku wada heshiiyeen mutual accountability framework intay marayaan hadba intay mataqaana stadiskiisa marayaan in loo gaaro laakiin kaa keliya shirkaas keliya dhacaya haddii la dhaho oo laakiin aan lasii daadajinin madaxweynuhu awood uma yeelan lahayn himiladaasoo dhan in la xaqiijiyo waxaa kasii farcmay shirar kale ee loogu talagalay heer technical in lasii jejebiyo madaxweynuhu gaar ahaan arrimahaasoo kale waxaa wakiil uga prime minister iyo ku-xigeenkiisa masalan marka waxaa jira shir kale oo loo yaqaano um, high level partnership forum h o p f oo loogu talagalay inay noqoto heer wasiir iyo waxaa hogaamiya ra-iisul wasaaraha ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa sii da sii da Ta- taasi waa ah, midaa qaybka ah waxaa jira p w g forum ama ama platform platformka ee pillar working group pillar working groupka marka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo sagaal bilar sagaalkaas bilar bilar kasta marka qayb ayuu leeyahay waxaa laisku xiray hadba sida ay isu leeleeyihiin hadda annaga midkaan ka tirsanna xitaa inaan kaa ogaano waa waa waa macluumaad wadaag oo aada u qurxoon oo fiican ay noqonaysa dadka xitaa ogaanayaan Em, intee ku abtirsataa intee contributionkaga leedahay mutual accountability frameworkas contributionkaaga intuu maraya hadda sagaal bilar waaye bilarkan kana dad qaarkood inay garanayna aadaba bilar onkan ka mid nahay oo loo yaqaan inclusive politics Een, siyaasadda loo leeyahay inclusive politicska maxaa waaye iyadana inaad si ogtaa waa muhiim waa saddex qayb u kala baxo isaga waa electionska waa constitutional review processka nidaamka muxuu ahaa hanaanka daweegis dastuurka and- and arrimaha federaaleynta iyo dib u heshiisiinta iyo hadda waxaan lagu soo daray baarlamaanka si loo helo iyaga ilan baarlamaanka waa moral morales crosscutting maxaa kasoo Een, ay een, aysan xukuumadda ka tirsanayn laakiin projectskooda waxay u baahan yihiin in meel ay soo maraan ama lagu ansixiyo yeelato taa darteeda loogu soo daray taa lafteeda waa muhiim iyadana waa lasii kala jebiyey ilan bilar working bilar working groupka wuxuu u kala baxaa labo sub working group mid sii hooseeya midkaas hooseeya marka agaasimaha guud aa- aa- aa- aa jarjaray ee federaalka waxaa kasoo qayb gala qaybka ah agaasimayaasha gudooda dowladada iyo technical peoplekoodii markastana shirka saas u dhacaa gaalada dhinacoodana ogow levelkooda imaanaya hadba heerkii m- eh, oo- oo loogu talagalo qofkaasa imaanaya markii bilar wakin groupkee tahay wasiirkaa sheergaraynaya waxaa imaanaya markaas safiiradii ama dadka ay soo igmadeen marka ilaa iyo wuxuu aadaya kaas marka silsiladaas isku xiran ayaa waxay keenaysaa markii madaxweynaha uu sheergaraynaya een, shirka somalia partnership forum in macluumaadka meesha uu ka jeedinayo ay kasoo bila kaas wuxuu dhacaa tan ugu hooseeya bil kastuu dhacaa tan kale wuxuu dhacaa isagana een, labadii bilba mar ama bishiiba mar ayuu dhacaa high level partnership forum taana wuxuu dhacaya midkaas marka howlihii lasoo qabto oo dhan hoose kasoo bilowda laakiin madaxweynihii marka information ku heys waa information pula up to date ah oo nidaam iyo heerar ay usoo kala socdeen dadka technical people kale iyo wasiiradii ay ka shaqeynahayeen een, muxuu ahaa hadda heer kasta marka waxay een, ifino een, eh, een, qaybkaas gaaladii marka framework noocaas oo kale ay inaga nagula socdaan xisaabtoodiina ay meel ugu taalaa innagana ay nagula xisaabtamaan maadaama lacagta ay lagu falgaraynayo tahay tax payer money lacagta canshuuraadka ee dadkooda kasoo qaadaan dalka inagana marka framework noocaas oo kale leenahay laakiin the thing is questionka framework oo iska dhisanaa qaab dhismeed dhisan miyaa la- ma- mise waa qaab dhismeed lagu shaqeeyo oo ku xiran waxaana aasaas u ah qaab dhismeed kasta aad samayso warqad ku qoran macno ma lehe waxaa aasaas ku ah sida loo communicate gareeyo loogu wada shaqeeyo isla markaasna mataqaana loo isticmaalo frameworkaas ugu muhiimsan marka shirkani sababahaasan mataqaanaaye aan u abaabuleynaa marka kuwa isbarashadii iyo arrimahan aan sheego macluumaadkii ah En, eh, ujeedada ama natiijada ugu dambeysa ahay meesha aan ka doonayn maxay tahay natiijada ugu dambeysa waxa waaye wacyiga fahamka en, isla jaanqaadida macluumaadka ani aan ogahay waa inuu ogyahay en, en, agaasimo gud bayax waa inuu ogyahay agaasimo gud cumar waa inuu ogyahay agaasimo gud jeelaani waa inuu ogyahay en, siihayaha iyo kusibaha agaasimaha guud ee hirshabeelle en, eh, en, eh, muxuu ahaa ah, eh, gibiley naaneyskiisa ka xoogweyn gibiley iyo agaasimaha guud oo puntland oo runtii ka cudur daartay taya ilobi inay imaadaan ay ahayd puntland kama maqna shirkan laakiin shirar kale isku dhacayaa jira insha allah laakiin kulamada kale way kasoo qaybgeli doonaan agaasima ismaaciil inuu ogyahay ayaa loo baahaya En, ah, waxa shacabka gaaraya waxa gaaraya madaxda een, madaxdiinii ee heer dowlad goboleed iyo waxa gaaraya madaxda dowladda federaalka waa inuu noqdaa information isku mid ah oo isla jaan qaadaya markaan tegayno kulamada hadda aan kasoo sheekeeyey oo level kasta ah waa in waxa aan gaalada u communicate garaynayno aan u sheegin la wadaagayno ama ayna la wadaagayaan waa inay noqdaan wax isku standard ah oo aan isla wada ognahay iyagu waxay dhahayaanna aan ognahay waxaan ugu jawaabi lahayn iyo waxaan dhihi lahayn marka taas ayaa noqon karnaa nidaam haykal dowladeed oo dhisan oo nidaamsan ka faraaruq lahayn isla jaanqaada islamarkaana wax isla wada qabsada Tan waxaa maanta oo isniin ah taariikhduna tahay sagaal bishii labi tanaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka een, magaalada baydhabo ee ah xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aan ku daafurayaa aniga oo faarmiya magacayga waa wasiir ku-xigeenka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Een, halkana waxaan ka salaamaya sidoo kale ayadana wasi- een, agaasimaha guud ee wasaaradda federaalka agaasimayaasha guud ee dhammaan ka imaaday howlgoboleedyada agaasimo waaxidyada iyo dhammaan lataliyaasha Ee, marka hore waxaan leeyahay salaamta salaamka inuu salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam ee, sidoo kale soo dhowaada baydhabo waa magaaladeeni waa maamul goboleedaad ka imaatay oo kale Ee, run ahaantii farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta shirkan idiin furo idinkoo ka hadlayo ee, ujeedadu tahay farsamada iyo isu- een, information isasiinta ku saabsan dastuurka halku marayo sidii loo gabagabeyn lahaa iyo sidii loo gaarsiin lahaa dhammaan een, soomaaliya run ahaanta annagana haddaan nahay wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaanu markastoo diyaar u nahay inaan gacan weyn ka geysano haddii sidii loo dardargelin lahaa loona sii wad loona sii wadi lahaa een, dastuurka ilaa iyo dhammaadkiisa Een, haddana waxaa noo furan shirkii ha- lagaga hadlayey farsamada dastuurka iyada oo qodobo dhowr ah lagaga hadli doono sida ka hadalka maaliyadda wacyigelinta iyo een, qaabka loo dhamaystiri doono dastuurka waana noo furan shirkan aad baad umahadsanta dhammaantiin
daabtaannootaayo
dantiguud bulshoodii adeegadii daruurigahaayanga doodiyi murunkii ku heri may weeli nootaayo darsanga adeegsha diyaarnagadi dalsan nootaayo deeg allashaaniyo garsoor daacad maamulkan ku diiwan gadhan nootaayo dalsan korweba ma induuwantaa in adeegowka bulshooda dad i beer baabuur hooshal galbaasan amboo motoor la shal wareegasaan dhammaan hantida muguurtada eh marbahoo la shal wareegasaan heliis dukumenti le hodhow halsingnagadaw haysin diyaariyo deera nootaayo darsan may kaloo siin la diyaareta diyaaryoowka heer hoosaaneed ee shirkiro ii ururee madaniga eh i diyaariyowka qoraale deemo la shalqaadow dardaarankii waliilamad eh sharci degsan i dukumenti ay
waxay yahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbeydhabo ee nolol dareertaan gudoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May iyo waliba soo tababar soo hiray qaar kumid ah harrabta inta badan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya hana soo maalmo wala dhaafeen ku dareer seminar gudaha magaalada Tanbeydhabo goreen waliba meelasay ku hadalay qaar kumid ah macallimiintii biyaayeen tababarka iyo xildhibaanada ku qayb galay tababarkaasi walibana ugu dambeyntii ee shirkaha gunaanada ee gudoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May
shalay oo ahayd sideedda bisha labay tobanaad waxaa noo furmay halkan tababar ku saabsan tababar la tababarayo xildhibaanada iyo golaha wasiirada kaas oo qaadanayay laba maalmood yaa maanta waxaa noo qorshaysnaa sidoo kale inaan soo xirno maanta sagaal ah tababarkaas wuxuu ku saabsanaa qodobo aada u fara badan oo run ahaantii horta asaasi ahaan waa waa waxaad waa howlihiin waa howl aad idinku taqaanaan waa howl aad kusoo guda jirteen oo aad in badan kusoo guda jirteen waaye howlahaasi waxaa ka mid ahaa dastuurka kumeelgaarka dastuurka kumeelgaarka waxaa ka mid ahaa nidaamka federaalka baarlamaanka waxaa ka mid ahaa shuruudaha lagu noqon karo xubin baarlamaan iyo qodobo kaleo aad u fara badan maanta oo ah sagaalkii bisha labaiy tobanaad ayuu noo soo gabagaboobayaa marka xildhibaanada iyo wasiirada halkan ku sugan waxaan kala dardaarmayaa sidoo kale handhoutskii iyo casharadii aan bixinay in ay sidoo kale dib ugu noqdaan oo ay akhristaan cilmiyad dheeraad ahna ay sii raadiyaan insha allah si ay siyaasadda ay ay wax badan uga faa'iidaan intaa ka sokow marka insha allah waxaan kusoo dhawaynayaa qof ka mid ah xildhibaanada waliba aad iyo aadaan faraxsanaa inuuna ha ku qiib galnaan seminaarkun lamaada gee iyo niinqabadaayaan hay-adda c r d waliba ilaahay ninka bilaaway sinabdoon waliba ilaahay ninka dhammaayay sinabdoon waliba aad iyo adanka ma hadiyaane macalimiinteena sharafto lahaayeen oo hufun niinbaraayeen lamaada bere trainingka ama seminaarka seminaarka walaa anka muhiimsanaa inu ku baranaya waliba haytaye xaggay dumarku kaga jiraan dowladda federaalka dowladda federaalka waliba ninka jarana gabro eed iyo eedan tiro badan oo ilaa tiro ahaan siyeetan deeraya markuu hogaanka federaalka gabro ninku jaran iyo walayo haayaan walaagasa kumidhaaya inu kubaradaani qaabab hogaamineed iyo xukunka soomaaliya ku jara iyo hayti wala kumid a inuuna ku barani dhaqanka iyo diinta islaamka iyo hogaanka gabrood walayo ku qaban iyana na bari farqiga u dhexeeya daleecaynta iyo dhista iyo daleecaynta wax burburisa farqiga u dhexeeya daleecaynta wax dhista iyo daleecaynta wax burburisa qodobeedasa ku mid haayeen eed eedan faraxsana in barnaamijka haniin gabagaboobo runtii waxay noo tahay farxad iyo sharaf inaan maanta idinkala soo qayb galno dhammaystir dhammaadka tababarkii idin socda labada cisho oo aan meeshaan ka arkayno runtii mid muhiimad aada iyo aada u lah inuu yahay waxaan uga mahadnaqaynaa hay-addii soo qaban qaadisay waxaan mahad uga naqaynaa mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed gaar ahaan baarlamaanka idiin fududaysay in tababarkaan la idiin qabto runtii in la barto annagu xildhibaano waa nahay baarlamaanka waa ku jirnaa gabdhaha soomaaliyeed runtii dadaal badanay muujiyeen hadday joogaan maaragtay maamul goboleedyada iyo hadday joogaanba qaranka sida walaashay u dhehaysay ilaa siddeetan xildhibaanaa labada aqal idinkugu jiro golaha wasiirada gabdhaha idinkugu jiro haddana markaad fiiriso meeshii la rabo weli ma aanan gaarin dadaalku bilow loo noo yahay ma ogiye ma dhihi karno meeshaan rabnayaan maanta joognaa marka dadaalka in la wado waa muhiim tababaradana ha laga faa'iidaysto maalintii qofkii xaraf kuu saa-idiy waxbay kuu taraysaa layskama naqan karo qofka leadership ma naqan karo hadduusan uqoonin waxyaabaha oo maaragtay leadershipnimada looga baahan yahay marka aada iyo aadaan uga mahadnaqaynaa hay-adda iyo madaxdeennii soo qaban qaabisa tababarkan anigu waxaan arkaa koonfur galbeed runtii maiga ahaa guddoomiyaha inuu ag fadhiyo laakiin waxaa idiin sheegayaa inaad horumar iyo maaragtay guul aad ku tillaabsateen maxaa yeelay dalku dalku hadduu leeyahay haween firfircoon oo isku kalsoon oo wada jiro iyo maamulkoodiioo wada socdo waxaad arkaysaa meeshii ugu wanaagsaneed in loo wada socdo kala socoshada dhibaatay leedahay tafaraaruqa dhib uu leeyahay waxaan idin leenahay ilaahay idinkiisa allah idiin adkeeyo waxaad maanta haysataan e, waanad guulaysanaysiin e, waxaan rajeynaynaa safarka dambe oo soo naqanayno guddoomiyaha asagoo mar kale idin hogaaminaya inaan meesha
su-aalahan kadib anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan waxaan rabaa marka hore inaan u hambalyeeyo dhammaan intii kasoo qayb gashay nasiibka u yeelatay inay ka qayb galaan seminaarkan labada maalmood socday sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadnaqo intii kasoo shaqaysay oo ay ugu horeeyaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya hay-adda c r d iyo hay-adda f c a oo dhammaantood iska kaashaday sidii barnaamijkan u qabsoomi ayankana waa ku mahadsanyin runtii waxaan dareemayaa in waktigu iska gaabnaa waxaan codsanayaa insha allah in laga sii badiyo haddii la heli karo tababaro intaas dhaafsiisan runtii waxa waay qofku maalin walba wax faa'iidaysto oo wax u barto waxba ma khasaarin waxba ma khasaarin waxbaa kuu ziyaaday marka insha allah runtii mawduuca markaan fiiriyo mawduuc aada u weyn oo muhiima oo laakiin haddana la dhihi karo wuxuu waaye waa waktigaa kusoo gaabtay marka ay ahayn marka insha allah intaasna loogu kordhiyo xildhibaanada dowladda dhexe noo matalaayo maanta martida nooah noo nala jooga maalmahanba ooga soo tegay magaalada muqdisho iyadoo aan ogahay in golaha shacabka waxa waaye in oo kalfadhigiisii uu furan yahay aqalka sare sidoo kale weliba ajandayaal xasaasi ah ay doodo xasaasi ay socdaan la rabay in laga qayb galo waxa waaye inay marka wati waktiyadooda ka mid a ayagoo ciriirigaas ku jira inay soo baxaan ay ka soo war doonaan dowlad goboleed koonfur galbeed xaaladiisa khusuusan baahida waxa waaye haweenka waxa waaye koonfur galbeed waxa waaye aadaa looga mahadinayaa aaday u mahadsan yihiin waxa waaye muujintaas ay idiin muujiyeen garab istaag khusuusan marxaladan hadda lagu jiro oo ah marxaladii hadda loo daadegaayo in waxa waaye xulashadii iyo dhismihii baarlamaankii labaad ee bedeli doona baarlamaankii koowaad muddadiisa xilhayntu waxa waaye ay sii dhammaatay hase yeeshee sii jiri doona taagnaana doona tan iyo inta baarlamaankii labaad uu ka soo dhammaystirmi doono waxa waaye uu shaqadiisa iyo waajibaadkiisa nagala wareegi doono marka inay maanta soo baxaan waxa waaye codkoodii waxa waaye meel walba cid walba ee ay qusayso arrintaas ay qusayso inay kala hadlaan ha noqoto madaxweynihii ha noqoto guddoonkii baarlamaanka ha noqoto odayaashii dhaqanka ha noqdaan heedihii caalamka international community-ga ay qusayso arrimahan iyagoo marka idinka waxa waaye idin waxa waaye advocate idiin ah oo waxa waaye rabo marka waxa waaye qoondadii haweenka ay ku lahaayeen dastuurka runtii waxaa nasiib annaga aan u yeelanay shalay mar aan wada hadlaynay xildhibaanadii odayaasha runtii in odayaasha inay muujiyaan annaga dastuurka iyaguba kuwa uu ku qoran yahay qodob ka mid a waxa waye qodobada dastuurka faqrad ka mid a ayaa si cad u sheegaysa waxa waaye qoondada haweenka ay ku leeyihiin macnaha baarlamaanka marka taasina waxa waaye waa waxay u baahan tahay oo keliya marka fulintii marka loo daadego waxa waaye in qodobkaas in la dhaqangeliyo sidiisa loo qaato waxa waaye marka insha allah aada garab istaaggaas aada garab istaagteen ilaa inta processkan uu ka dhammaana aada garab taagantihiin waxa waaye aada aan idinkaga mahadinaynaa runtii markaan usoo noqdo dhanka tababarada waxaan rabaa oo fikir ahaan aan ku darsanahay runtii dowlad goboleedyadu markaad fiiriso baarlamaanadoodii waxaad u malaysaa in ay looga laga gaabiyey tababaro badan oo ku filan inaanan la siinin inaanan la siinin badi waxaa jira hay-adihii xataa annaga markaan hay-ada si gaara aan ula kulanno oo aan ka codsanno waxa waaye tababaradii iyo waxyaabihii oo waxa waaye markii ay noo baarlamaanka u dhismay waxa waaye baahida in assessmentigi la sameeyo aanu soo gudbina baahida waxyaabaha aan rabno sida wax nooloola qabto haddana hay-adihii inta badan waxay nagu xujeen may annaga waxaa wada shaqayn toosa ee naga dhexaysa dowlad dowladda dhexe baarlamaanka federaal golaha shacabka aan la shaqeyna ama aqalka sare aan la shaqeyna raalli ahaada macnaa wax idinka idiin gaara waxa waaye ma hayna inay yidhahdaan inta badan marka annagana mararka qaar waxaan saamar hadday saas tahay ma dhib ma laha marka wixii golaha shacabka ay idiin soo helaan ee aqalka sare ay helaan ayagana waxbay idinka soo gaarsiin doonaan marka waxaan arkaa inta badan seminaarada iyo safarada iyo waxa waaye idinkaa isku soo koobo marka insha allah waxaan rabaa marka baasha maadaama idinka laidin soo dhiibooyo oo marka guddiyada runtii waxaa jirta waxaa jirta in hadda ka hor afar sano baarlamaankii sagaalaad markii uu jiro waxaan sameynay madal ay ku ay ku midaysan yihiin guddoonada baarlamaanada gorayaasha xeerdejinta heer dowlad federaal iyo iyo dowlad goboleedba runtii waxaa jira waxyaabo badan oo waxaanu samaysanay heshiis isafgarad ah dukumenti la rabay inaan ku shaqayno waxyaabaha ugu badan oo aan rabnay oo aanan ka qabsoomin haddana aan ku celcelin aan rabnay inay inay qabsoomaan waxa waaye wada shaqaynta ka dhexaysa gudiyada heer federaal iyo iyo heer dowlad goboleed ha noqoto markii sharciyadlada laga shaqaynaayo markay xataa kulamo gaarayna ama markii seminaar gaar uu leeyahay guddi ka mida gudiyada waxa waaye waa dowladda dhexe baa golaha shacabka in laga dan laga qayb geliyo anigana baarlamaanada waxa dowlad goboleedyada la yidhaahdo guddigaasi guddigii runtii aqalka sare aadan ugu ammaanaa dhowr jeer waxa waaye waa fadhiyo badan hindi sharciyadi la keenay oo ayaga marxaladooda maraya gudiyadii ay khusaysay waxa waaye waa ay ku marti qaadeen oo kala qayb gala marka insha allah wada shaqayntaas ayaan rabnaa inaan wada xojin runtii aniga mar walbana waa ku celceliya ereygaas maanta markii la arko golihii shacabka iyo iyo iyo iyo iyo golihii wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo isdhinac fadhiya qof walba oo soomaali ah oo waddanka banaankiisa jooga ama ku xataa gudaha jooga waxa waaye aaminsanba soomaali wada socota inaysan jirin oo waddankii la kala yeeyeesho waddankii la kala googooyo dadku ku cabsi gelinayo waxa waaye kii xataa dibadaha joogay hooyadii dibadaha joogto rabta inay waddanka dib ugu soo noqoto waxa waaye loo tusa waddanka waddan ma jirto wax soomaali la yidhaha ma jirto meeshu waa kala googo-anta reer walba meelay oo tahay waxa waaye wada fadhiyadeenaan wada doodisteenaan go-aanka gaaristeenaan xitaa xataa go-aanna aysan ka soo baxin laakiin wada fadhigan maanta sawirka halkaa ka baxay waxay shacabka soomaaliyeed dibadaha jooga u muujinaya dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyadoodii oo wada shaqaynaya taladii wadankii wadankii soomaaliya inuu mid yahay oo keliya waxa la sameey wax isbedelka dhaca uu yahay in awooddii hoos loo soo daadijiyey in awooddii hoos loo soo daadijiyey waana taas annaga tan aan rabnay inaan ka shaqayno runtii nidaamka hadda waxa waa inta badan waxaana dhibaya federalismka hadda aan qaadano xoogaa nagu cusub barashadiisa iyo dhaqangelkiisa markaad fiiriso nidaamka hadda annaga aan u dhaqmayno sida aan u soconno mararka qaar dadka qaarkood waxaad arkaysaa waxaa bahasha markaad fiiriso saddexagal triangalka markaad fiiriso waxa waaye guudka kor u yar yahay laakiin ballaciisa ballac ahaan waxa waaye waa waa hoos marka waxa waye waxaan ku fasiri karnaa waxa waaye awoodo badan oo la rabay in kor inay aadaan baa waxa waaye annaga aan isa siinayna waxa waa aan jeedina marka halkii aad marka sida saddexagarka in hoos loo soo jeediyo awood awooddii iyadoo kooban inay hoos ka soo bilaabato mar walbay kor u soo kacaysana ay sii ballaarato marka awooddii ugu dambayso weyneed marka dowladda dhexe iyo iyo kor in la isugu yimaado marka taasi ay ku qurux badnaan leed insha allah taasna waa ka wada shaqeyn laakiin mar walba aniga waxaan ku celcelinayaa wada tashiga wada fadhiga isu imaatinkaasi wuxuu muujinayaa in dad wada jiro oo talo midaysan leh oo taladooda hal meel ay ka wada go-deen inaan nahay marka waa ku mahadsantahay imaatinkan noo imaadeen qolyihii noo soo qaban qaabiy seminaarkan ay wasaaraddu ugu horreyso iyo hay-adihii f c a iyo c r b ayka kale aadaad u mahadsantihiin insha allah waxaan rajaynayaa barnaamijyo badan oo kale inaan ka wada shaqayno haddaan annagu joogno muhiimad maaha inaan aniga inaan joogo muhiimad maaha xildhibaanada hadda jooga inay joogaan muhiim waxa waye koonfur galbeed inay jirto inuu system inuu leeyahay inuu maamulkiisa inuu dhisan inuu baarlamaan inuu leeyahay cabdiqaadir shariif markuu halkan imaanayo wuxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed ka soo jeeda dowlad degaankan kasoo degaankan ka soo jeeda oo dowlad goboleedkan mas-uuliyadda intii kaga aadaneed qaaday beri hadduu ilaahay nasiib u yeelana waxa waaye meeshii hawshay u maraysay kasii wadaayo haddii nin walaalkiisoo ka dambeeya na waxba uu yimaado diyaar u ah inuu ku wareejiyo wixii u qabsoomo uga warbixiyo meesha ay maraysa uu kala sii wado waxa waaye mar walba degaankan iyo iyo waddanka soomaaliya mas-uuliyad baa naga saaran
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabkii doorfaydha waa isla wada daneeye duur yahmiinkii daalanaay gadayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilanga diinkii quraamad haruunlakiikanka daawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yee hadda la furi ashidanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tame e ulmikiinka diyaare harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan dhufti uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan heerbal yacni geed waayahay dhegeystayaal idaacadda warsaana darartan dhinaca kale walibaan mikrofonka idaacadda warsaana dhex maraya qaar ku mid ah gebro ee ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxaan lahan gebagabay siminaarkaasi waxyaabaha iyo kubaradanga intii usa dareera siminaarkaasi kalaan ka baranay waxaan ka baranay xag siyaasadeed haeen xuquuqda ay haweenka leeyihiin aan ka baranay macnaha waxyaabo ka maqan oo inay raasidaan loo baahan yahay oo ayaga ay aqoon darro ee macnaha u saamixi weysay inay wax bartaan educationka in la ziyaadiyo maxay ahayto wacyigelinta in la siyaadiyo in maxay ahayto la siyaadiyo wax kasta oo horumar lagu gaari karo waa in macnaha bulshada awareness loo sameeyo si ay macnaha la soo jiitaa arrimaha bulshada oo kale xaafadaha hooyooyinka waxaasoo dhan inaan u yeerano oon isku xirnaano isku xirnaantaas ayaa marka noo saamaxayso xuquuqdeena inaan soo dhacsano waxaad ku soo celelisay inaad rabteen mar labaad inaad soo noqoteen baarlamaankiina koonfur galbeed haa boqolkiiba soddon iyo koowaan ahayn markii hore soddon iyo kow gabdhoodaan gaar ahaan koonfur galbeed aan ku ahayn marka waxaan rabnaa hadda soo celinta in nala soo celiyo in ay macnaha odayaasha ay noo naxariistaan in macnaha ay u fiiriyaan xuquuqul insaan ahaan haweenkii sidii markii hore ay u joogeen boqolkiiba hadda sagaashan iyo shan baa la yiri ma ogtahay baarlamaanada marka sagaashan iyo shankii boqolkii waxaan ku leenahay labaatan labaatankii marka saddex qofkii soo naqsana waa inuu hal hal gabar ay ahaataa laba ninkii soo naqaayan waa inay hal gabar ahaataa hal gabarta haddii loo soo garto oo macnaha tolkeed usoo gartaan waa inuu madaxweynaha ogolaadaa iyo iyo macnaha iyo odayaasheedaba ay rajo intee leegaa qabtaa soo noqoshadaada iyo xildhibaanimada rajo fiicanaan qabaa rajo fiican oo aad u fiicanaan qabaa tolkaya marka hore inta i keenay aniga daaqad kama soo gelin haddana tolkay way isoo ogolaadeen waxayna ii soo ogolaadeen inaan haddana u sii matelo ilaa iyo ay booskooda usoo baahanayaan xildhibaan faadima aadan cusmaan oo jeeda degmada diisool bal siminaarku walaada ku fahantii lama maalmooda dareeray balan wallaahi siminaarkan eeda aan ka faa'iidaysanay oo doorkii kalena siyaasadda oo horumarinta oo haweenka oo siyaasadda doorkii kalena eeda aan ka faa'iidaysanay asharo badanna ka baranay maya siminaaro badan aan ka qayb galay haddii bariyay siminaar aan soodo eeda aan ka faraxsanyahay wallaahina dowladda ayna koonfur galbeed oo xafidullaahi madaxweynaha حسن محمد لفتقرن إذا أنك فرحسن والله إن هدنا ما ملا أنا أنتون حنا نقدون إذا أنك فرحسن وياي ولا لا دور شو ما حلبان ما يلو إذا قانتين كده حلبان ما دخل والله إن قانتين كل قانتين أنا لما تعبتين واي سينو ملا أنا كل بما أنا هدزنا نزنا وفكشت ما إلها أنت حنا قدون جبروسي قلب شوي إلى ولا إلهها قرن ملوايا إلى ما يتنك فرحسن المدح ويني أنا أو حفظ الله إني حنا نقدون جبرو qiimo oo qoondadii leeyin oo nasiij doon koonfur galbeed ayaa ag malaya ahin waxaa la dhahaa ruus tiraad cali waxaan ka tirsanaa xubin baarlamaanka ah gaar ahaan xogayaa guuda taskuurkaan ahay waxaan ka bartay account iyo qoonto fiican oo maanta bulshada iga dambaysana wax u sheegi karo taasoo ah كونتد أن كلنا هواينك وحن كبرنا وكلا سد الجبلات الدولة كلا شقينا يان وحن كبرنا احترام أن كبرنا استعجلنا أن كبرنا في أرضي وأهم بليينينا لكن سمنار كمان تبسي أنا وقد لكن أنا بسؤال ويا مركب ما عندك وريس من سمنار نوع أنا أتوقع قالت في أرضي ومركب نوريس أي نوع كنت لكن وسمنار qiimihii qaayala waay waaya xilli oo waxaa lagu guda jiraa ololaha doorashada xildhibaanimo marka ka warama bal dareenkeena ku aadan dhanka qoondada ee gabdhaha ee koonfur galbeed waxaan jeclanahay inaan ku guulaysano maadaama madaxweynehayna uuna yiri xataa ninkii nabadoono haddaa idin qabsado xataa anigu bal intii xadhi waa waa idinka fujinaa annaga waxaan ku kalsoonahay maadaama afar sano hore aan soo qaadano shaqadii horeetay ahayd dowlad cusub ay ahayd oo aan ahayn dowlad barlamaan soo doortay horeysan ahayn dowladda hadda joogta ay tahay dowlad barlamaan uu soo doortay saas daraaddeed odayaalka dhaqanka waa la shirinay waa tashada intii maanay arkayseen waa waxay dhaheen bal boqolkiiba labaatan aan ku leenahay oo haddii ilaahay na siinaayo calafna waa meeshiisa gabar soomaalida kala siday soo gashana diyaara una inaan la shaqayno
uma hadalma eh ambariso tugma run hobi habat ben hora isfar yase hasha kulilla tel afriki markala harir lan gundiye bib habayo wala kasobi abog da koya araga wala liyal afrika habriri gobobi hunjun ba hal hugun nadif ei halala hugrilan hayna suto koy wala hotel afrika sari rohano isku jogu Dari sijoble horbarigne, dari sijoble horbarigne, bilay dobe shay.
way midheegdi eta hatalkii sheegay sariiro isku joogay ahaani lamaanayaalku joodaryaashu haliinkowa v i b Masuliya ku horjeed.
talaadiyo ku hortaan Soo jara horku.
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka kulanku warsaya ku guda jirnaa gudoomiyaha gobolka banaadir waanay duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud umar finish ee waliba usashiida ka yaha dhismaha jidkiiska hirowa degmooyinka xamar jajab xamar weyne iyo sasoo kale shangaani haddaba waa ko gudoomiye umar finish oo arrimo hoosay faahfaahiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، gudoomiye-hageenka maamulka iyo maaliyadda gobolka agaasimaha xiriirka dadweynaha ee, gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan ee, xamarweyne iyo shangaani gudoomiyaashooda mas-uuliyiinta kala gedisan ee maantay nagala soo qayb gashay ee, munaasabadan dhagaxdhigga ah oo runtii aan dhihi karno waa tallaab muhiim ah bulshada gobolka banaadir gaar ahaan bulshada ku nool degmooyinkan muhiimad gaara u leh Eh, agaasimaha fanka oo ayagana maantay eh, halkan joogta bahda meediyaha dhammaan kasoo qaybgalayaasha dhammaantii assalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib eh, runtii farxad gaar ah ayay noo tahay maantay inaan isugu nimaado munaasabadan dhagaxdhigga ah maantay waxaa la dhagaxdhigayaa wadada xeebta marta ee isku xirta degmooyinka xamar jabjab xamarweyne iyo shangaani wadadan waxay ka soo bilaabataa cirifka soke ee dekedda muqdisho ee marka loo soo socdo dhinaca kawaanka malayga Ee, wadadaas waxa ay martaa ee, degmooyinka xamar jajab xamarweyne iyo shangaani dhinaca midigta ah ama cirifkan waxay ku haysaa badweynta hindiya wadadaas waxay ka mid tahay wadooyinkii eh, laamyada ahaa ee ku burburay muddadii dalku uu burbursanaa maantay dhismaheeda ayaan dhagax dhigaynaa haddii aan la idmo Eh, isla markaas dhagax dhiggaanu wuxuu ka mid yahay ololo weyn oo dhammaan wadooyinka gobolka banaadir dib loogu dhisayo Eh, maadaama muhiimadeennu ay tahay go'aanadeennu ay tahay dhammaan wadooyinka gobolka banaadir in la dhiso ayaa waxaan qaadanay inaan mudnaan kala siino xagga xagga horumarinta xagga kala horeynta Eh, waxaan u kala qaadnay eh, wadooyin bilic u leh xagga bilicda wax ka taraya inaan mudnaanta hordhisida aan siino iyo wadooyin xagga ganacsiga wax ka taraya sidii eh, suuqyada oo kale marka wadooyinka iyadoo guud ahaan la wada dhisaayo ayaan haddana kala horumarinta sidaas aan u xulanay wadadani waa wadada waa wadada nasiibka u heshay maanta inuu bilowdo dhagaxdhigoodu wadooyin kale ayaa ku xigi doona haddii aan la idmo waxaan rajaynayaa wadadan oo dhisan taho inay soo saari doonto dhammaan goobo muuqaalkoodu qarsoonaa ama bilcdoodu ay qarsoonayd Eh, bulshada ku nool saddexda degmo ee xamar jajab xamarweyne iyo shangaani waxaan u soo jeedinayaa ayaga oo aan uga mahad celinayno halkan inay si buuxda ula shaqeeyaan eh, hay-adda ama sharikadda ee ka shaqaynaysa halkan iyo ciidamada amniga oo muddada shaqadu socoto si gaar ah amniga uga shaqayn doona sidaas u sii socon doono haddii rabbi idmo ayaa waxaanu noo dhinac socota ee ka shaqaynta nadaafadda bulshada saddexdan degmo ee aan soo sheegnay iyo eh, guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir waxaa mas-uuliyad gaaruhu ay ka saaran tahay nadaafadda deegaanadooda nadaafadda degmooyinkooda taasoo runtii aan bilic iyo caafimaad bajirayn nadaafadda la'aanteed Eh, runtii degmooyinkan hadda eh, hadda aan joogno maantay oo waddadan la dhaga dhigayo ay marto waa degmooyinka loo baahan yahay inay si gaara uga taxadiraan xagga nadaafadda maxaa yeelay waa meesha ay u badan yihiin xarumaha dowladda oo ay- oo ay ku dhacayso isha mas-uuliyinta qaranka iyo dadka u martida ah Eh, marka haddii waddadii la dhiso oo laga shaqeeyo dhismihii waddooyinka iyo bilicdii magaalada laakiin meel walba qashin uu ku daadsan yahay ka warrama mas-uuliyaddu waa kala qaybsan tahay Eh, maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalka ah mas-uuliyaddoodu waxay tahay dib u dhiska guud ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho dadka degmooyinka shacab weynaha degmooyinka ku nool waxa mas-uuliyadoodu ay tahay iyagana mas-uuliyaddoodu waxay tahay inay ka shaqeeyaan nadaafadda gac- ciidamadana ay gacan ku siiyaan sugitaanka amniga marka annaga oo rajaynayna haddii aan iskaashano inay wax walba ay noogu soo noqon doonaan sidii hore iyo si kasii wanaagsan Ee, roolkaas ama doorkaas adinku aad le- leedihiin inaad qaadataan ayaan rajaynaynaa mas-uuliyiintuna waxay hortiina ka ballan qaadayaan doorka ay leeyihiin inay qaataan haddii cid walba ay qaadato doorkeeda oo sidaas la isu kaashadana waxay ka dhigan tahay magaalada dhisan oo horu martay sidaa darteed guud ahaan bulshada halkan isugu timid iyo bulshooyinka kale ay wakiilka uga yihiin degmooyinka dhammaantood waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan dadnimada leh ee ay u muujiyeen eh, yacni eh, shucuurtooda sida ay u muujiyeen intaasaan rabaa inaan idhaahdo wabilaa towfiiq
Mankey Medical Center.
magamaskiin mayka eh maalmowlaagayagaba maankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe e lang aragaw magaalo maamayo maygaal lang aragawna muhiim soorma kaamaw maankay medical center isbitaal moodadii inkadambooti ah galabshay laama meriyaa daawadiis maashaalah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi mankay medical center malin mawlaaga aafiyey ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay eh mankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen mankay medical center maankay medical center way basiin
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nodaratan dhugunsiyaal la qaybo dhexa barnaamijka kulanka warsanaa sideerne munaasabadda la kuwiinayo waa xuska tumiyo lixaad ee maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuq maasuqa yaa weliba iyo geega kudhiidaya magaalada muqdisho haddaba wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sansookala hanta dhowraha guud ee qaranka iyo qayb kuhayanga dadku ku qayb galay meelasaya waanoyo oo faahfaahin ku biyayanga muhiimadda iyo latada dagaalanka musuq maasuqa
maalintii eh, la dagaalanka musuqmaasuqa oo adduunyada dhan ay ka jirto maal- maanta oo kale maalinta sagaalka eh, bisha Diseem- eh, Dise- disembar caalamka dhan waxay u dagaaldegaan u dabaaldegaan eh, munaasabadan maalintaas waxay u dhigan tahay waa maalintii eh, la saxiixay heshiiska caalamiga ah oo la dagaalanka musuq maasuqa heshiiskaas oo weli anaga hadda aan saxiixin aan ku jirno inaan fiirino qodobadiisa ee marxalada aan ku jirno inaan la jaanqaadi karno in kala marka heshiiskaas hadda eh, wasaarada ku mashquulsan si ay u fiiriso heshiiskaas shuruucda kale dalka u yaalan u fiiriso kadibna aan soo diyaarino eh, qoraal aan ku geynayno golaha wasiirada si loo saxiixo Eh, marka la saxiixo kadibna heshiiskaas waxaa loo baahnaan doonaa in eh, ratification waxa la yidhaahdo lagu- lagu sameeyo ogolaansho guud oo dalka maanta marka eh, sidii sanadkii horeba aan u dabaaldegnay sanadkana inaan dabaaldegno inaan tusno caalamka eh, arrintan la xiriirta la dagaalanka musuqmaasuqa inay soomaaliya ka jirto waxaan tusaynaa marka u horeyso eh, in shacab ahaan maalintii ummadaha dhan dabaaldegayeen inaan anigana dabaaldegno waad aragtay eh, si looga soo qayb galay midda xigtana in aan diyaarino shuruucdii eh, looga hortegi lahaa eh, musuqmaasuqa waad ogtahay sharciga eh, guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa in eh, madaxweynaha saxiixay oo haddana uu noqday sharci oo dhaqangal ah Eh, waxaa xiga haddii shuruuc badan oo dalkeenna uu leeyahay oo xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo xeerka habraaca ciqaabta soomaaliyeed iyo shuruucda kale oo maaliyada la xiriirto Eh, shuruucdaas waan leenahay Eh, si aan marka aan ugu qancino caalamka oo hadda eh, qoraalada soo baxaya la leeyahay soomaaliya waa dalka ugu hooseeyo markii loo fiiriyo xagga musuq maasuqa wasaaradda cadaaladda ayadoo kaashinaysa eh, guddiga dhaqaalaha qaran waxaan isku daynay in aan keeno hay-ooyinkii eh, riboodadaas macluumaadkaas caalamka u diyaarinayay waa cadowga dowladnimada wuxuu dhaawac gaarsiiyaa siyaasadda maqaalaha iyo howlaha bulshada wax loogu qabto sidoo kale musuq wuxuu caqabad ku yahay isbeddelka iyo horumarka la dagaalanka musuq maasuqa waa calaamadda ugu muhiimsan ama ka- kama dambaysta ah ee wadaninimo
ismarinay mayla bowrahay unugun miday unugun aloolma jiiraha sharabiikanin oo qaadu waay ma oshian si aan weelo unugun waa bukunooge laysa al'amru kama tadunnu inuglay arrintaas adaka aala samee mushkiliyuuba dhammaatay adalayniyo daawada man weydiida unuga aanayaalka daawada laho ulaadalanka tala galay waana sheenti shirkadda almaraaci baby food company anumaw nuura lak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiishatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo ivolak caanooyin lumbogiyo nafaqi waayahay dhugunsiyaalla guutaan waliba taa ka feera barnaamijka kulanku warsan oo namadusiinku ah idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunsiyaal barnaamijka oo kulibaa saari waan sina darasayay anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madagdirta waliba maamudahay saaxiibkayga maxamuud inta barnaamijkan barnaamij lama dareedun kulamana kheeraya waa cabdirashiid rashka oo sinkutabasasiyo amiin nabade